halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti saddexda bisha mey sanadka idaacadana waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheer
qaabka u dhacay waxay tahay waa bahasha firirta waay bahasha firirta ayaan waad u jeedin sidaad ugu wadajeedin ayaa meesha lagu daboolay daboolkii kadib waxaa weeye ninka meesha markuu maraya ayaa lala beegsan waa mid ka mid a ehelada sarkaal horey uga tirsanaa maamulka gobolka banaadir oo maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada muqdisho
mudane maxamed cabdilaahi ina faadimo cali jira waxay maxkamaddu ku xukuntay qisaas dila
waa faysal cabdilaahi ismaaciil oo ka tirsan maxkamadda gobolka hargeysa oo ku dhawaaqaya xukun dilah oo lagu xukumay qoys dilay gabar kadibna meydkeeda guriga ku dhex aastay goor dhow ayaad maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan maxkamad puntland ku taalla oo iyaduna xukun dila ku riday dad lagu helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab waxaad maqli doontaan oo kale hambalyadii heese iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka kooxaha gurmadka iyo boqolaal qof oo si isxilqaana u shaqaynaya oo ku sugan waqooyi bari dalka afghanistan ayaa ku howlan sidii ay u heli lahaayeen dad ka badbaaday dhulgo weyn oo jimcihii dilay ilaa iyo laba kun oo qof boqolaal kalena ka dhigay kuwa ilaa iyo hadda maqan roog xoog badan oo jimcihii da-ay ayaa keenay dhulgo'aas dadkan oo adeegsanaya gacmahooda iyo badeelayaal ayaa isku dayaya inay qodaan ugu yaraan toban mitiroo dhooba qoyanaya walxaha burburay iyo walxa burburay oo ka dhashay boqolaal guri oo roobka dartii u dumay kuna yaala degmada ergo ee gobolka badhakhshaan ee waqooyi bari dalka afghanistan gudoomiyaha gobolkaasi shaah weliyullah adiib ayaa sheegay in dad ka badan laba kun ay weli maqan yihiin lagana cabsi qaba inay dhinteen kadib dhulgii dhacay oo keenay in ilaa saddex boqol oo guri ay burburaan
goni goosatada yukrain ee taabacsan ruushka ah ayaa sii daayay kormeerayaashii ka socday yurub kuwaas oo kooxahan ay xidheen bishii tagtay kormeerayaashani ayaa muddo toddobaad ka badan waxaa lagu hayay magaalada la yidhaahdo selveniski ee bariga yukrain dhinaca kalena warar ayaa waxa ay sheegayaan in magaalo xeebeedka la yidhaahdo odessa uu isku dhac ku dhex maray taageerayaasha ruushka iyo kuwa taabacsan dowladda dhexe ee yukrain halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan koob iyo soddon qof dhimashadan ayaa waxaa dhaliyey dab ka kacay daaro ay labada koox ku wada dagaalameen
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john ker ayaa sheegay in afduub boqolaal gabdhood oo ururka boko xaram ee nigeria u geystay ay tahay dembi aan la iloobi karin isagoo ku sugan magaalada adisababa ee master kerry waxa uu sheegay in maraykanku wax walba samayn doono sidii uu dowladda nigeria uga taageeri lahaa soo celinta gabdhahaasi la afduubay kerry ayaa ku guda jira booqasho uu ku marayo waddamaha afrika iyada oo booqashada uu ku jiro uu kaga hadli doono arrimaha ammaankii xuquuqda aadamaha ee qaaradda afrika
qaadi ku sugan waqooyiga irelan ayaa siiyey siddeed iyo afartan saac oo dheeri ah oo su-aalo lagu weydiinayo hogaamiyaha shinfeyn jerry adams taas oo ku saabsan dilkii kun iyo sagaal boqol laba iyo toddobaatankii loo geystay haweeney garoob ahayd oo lahayd toban caruur ah oo ku sugnayd belfast booliska waqooyiga netherland irelan ay dhaahdee ayaa xaqiijiyey in baaritaankiisa uu ku ogaaday baahida loo qabay in la sameeyo wakhti dheeri ah oo lagu sameeyey dhegaysi maxkamadeed ee ay albaabada u xirnaayeen oo dhacday jimcihii sida uu qabo sharciga waddanka britain booliska waa uu dalban karaa mar labaad wakhti kale oo dheeri ah habeenka axadda
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga manaysa magaalada washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal qarax xoog badan oo maanta ka dhacay isgoyska kilomiter afar ee magaalada muqdisho kaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo toddoba qof oo uu ku jiro xogeeyihii hore ee maamulka gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cusmaan waryahayga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku geeriyootay tiro aan la xaqiijinna way ku dhaawacmeen kadib markii qarax noociisu yahay miinooyinka lahago lala eegtay gaari uu saaraa xogeyaha guud ee maamulkii hore gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cismaan qaraxan oo ka dhacay isgoyska kilomitir foor ee magaalada muqdisho ayaa dhacay abbaara labaiyo tobankii iyo barkii duhurnimo waxaana qaraxaasi ku geeriyooday xogeyihii maamulkii hore ee gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cismaan iyo laba ka tirsan ilaaladiisa iyadoo sidoo kalena dadka ku geeriyooday ay ka mid ahaayeen afar qof oo shacaba oo iyaguna waddada marayay xilliga mashaqadani dhacaysay goobjoogo ku sugnaa halka qaraxu ka dhacay ee isgoyska namber afar ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu indhihiisa ku arkay waddadan maraay meeshaan ku sugnaa gaariga goolad taleexu ka soo geliyey asigoo socdo aa qarax loola beegsaday marka gaari wuxuu ahaa qooqan oo xaajiyadda dadka waxay u yaqaan laba laba shirleyda u yaqaanaan oo ciidamo saaran shacabka waa intaan arkay dhimasho waa afar iyo saddex oo dhaawac ah aandhihiga saaro shacabka shacabka yaa qaaday marka waa ciidamada dowladda dhinac ka qaadeen qaarna waa la aqoonsaday marka dadkoodaa qaatay hooyo iyo labadooda cunugaa ku dhinteen meesha waa la qaaday marka aniga ilaahay wax ima gaarsin alxamdulilah gaariyo oo qara- oo qaraxii iyo waxaan la kulmay gaarigii oo askar ka daadanayso dhaawac ah iyo mid meed ah meeshaan xabadkan dhulku dhigtay dhulkaan jiifay adiga markaas xabadaa wada dhaceen gaari waxaa jiray mooto yar oo bajaaj ah oo nin lagu xabadeeyey ilaa hadda meedkiis weli lama qaadin laabadkan wuxuu yaallaa hoostaan int- dhankan ta- oo laabadka taleexuu yaallaa marka me- goobtii xabadaha ciidama soo gaaray adiga shicibkii xiyaala ka la qaaday ciidamada soomaaliyeed waxay dowladdu waxay qaaday askartii shicibkina iyadoo meesha yaala xataa waa la qaaday oo waa la daryeeli waa marka dambe mid askariga ka mid dhaawaca wuxuu shicibka xataa ha la qaado sida yaa lagu qaada dhinaca kale xasan maxamed siyaad oo ka mida ehelada cabdikaafi hilowle cismaan ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu cabdikaafi ka tirsanaa saraakiisha ciidanka booliska waxaana uu dhankiisa faahfaahin ka bixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay iyo tuhum uu ka qabo goob lagu shaaho oo ku tiil halka qaraxa la dhigay qaabka u dhacay waxay tahay waa bahasha firirta waay bahasha firirta ayaan waad u jeedin sidaad ugu wada jeedin ayaa meesha lagu daboolay daboolkii kadib waxaa weeye ninka meesha markuu maraya ayaa lala beegsan marka ilaa meeqa qofaa wax ku noqotay ilaa waxaa weeye waxaa ku geeriyooday hadda koraalka ku saddexaa ku geeriyooday iyo askartiisa waardiyeynaysa iyo laba gabdhood ayuu meesha aan aan ognahay inta kugu dhaawac dhaawacna wuu jiraa hadda isbitaalka hadda ugu daba tegi doonaa insha allahu xilkii tacaala ugu dambeeyey cabdikaafi uu hayay hadda hadda gaashaanla sare uu ahay asbuuc muddo asbuuca ayuu haayey waxaa weeye iskool bulisi ayuu ku jiray shakiga marka aad muujinaysaan maadaama aad tihiin caa'iladiisii maxaa ka mid a shakiga aan muujinay waxa weeye meesha aan hadda taagnayn oo ahayd yacni meesha gabadha shaaha ku karinaysay ayuu miinada lagu aasay gabadha shaaha way karin jirtay meesha way ku soo mari jireen waxa weeye asxaabtana waxaa la rabaa yacni in qofka dowladda inay yacni gacan ka qaado ay fiiriso meeshani meeshaana shaki ka qabnaa annaga iyo gabadha gediisa shakiga maxaa keeni kara shakiga waxaa keeni kara iyadoo maqnayd maanta ka maqnayd meesha meeshana ku ganacsan jirta ma saas hadda laaligeed ina yacni maaragtaa iskaga tag maanta la yidhi shaq operation aan ka fulinaynaa meesha saas daadeed oo ku siriqda oo ku soo dhacay ninkaas samta maalin kastuu soo maraa meesha tana waxaan soo jeedinaa dowladda inay yacni gacan bira ku qabato kana dambe dadkii ka dambeeyey dilkaas iyo foosha xun oo waxshnimada ah waa laga dabatiin karaa salay leedahay qaraxan ayaa ku soo beegmaya iyadoo sidoo kale isla maanta qarax lagu soo xiray gaarigiisa meel ku dhow masjidka marwaas ee degmada xamarweyne uu ka badbaaday xildhibaan maxamed cabdulaahi coonka oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamanka soomaaliya waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii xildhibaanka qaraxyada maanta dhacay ayaana ilaa iminka ka hadlin saraakiisha amniga ee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan maxkamadda gobolka ee hargeysa ayaa maanta dil ku xukuntay hooyo iyo saddex caruur ah oo ay dhashay oo loo haystay inay dileen islamarkaana god gurigooda ku yaala ay ku rideen gabar lagu magacaabi jiray ruqiyo siciid ayaanle magaalada hargeysa waxaa warbixintan nooga soo diray waryaha v o a ismaaciil xuseen farjar marxuumadda la dilay oo lagu magacaabi jiray ruqyo siciid ayaan leh ayaa dilkeeda loo haystay qoyskii gurigaas degganaa dacwadda dilkan ayaana noqotay mid si weyn u soo jiidatay indhaha dadweynaha waxaana aroor walba oo la qaadayo dacwadda dilkan si weyn loo adkayn jiray ammaanka maxkamadda iyadoo la xidhayo dhammaan waddooyinka soo gala ama agmara maxkamadda dacwaddan qaadaysa ugu dambayn maanta ayaa garsooraha kiiskan gacanta ku hayaa uu xukunkii ku dhawaaqay wuxuuna dil ku xukumay afar ka mida qoyskii ku eedaysnaa dilka marxuumadan kuwaas oo kala ah hooyadii guriga lahayd iyo saddex carruura oo ay dhashay waana kan garsooraha dacwaddan gacanta ku haya oo ka tirsan maxkamadda gobolka ee hargeysa faysal cabdulaahi ismaaciil mune maxamed cabdilaahi ina faadimo cali toddobiyo sodon jira waxay maxkamaddu ku xukuntay qisaastii qisaas dila maxamed axmed cabdi ina muuna maxamed waxay maxkamadda ku xukuntay qisaas dila sakariya axmed cabdi ina muuna maxamed sagaal iyo toban jir ah ina muuna maxamed waxay ku xukuntay qisaas dila فرح احمد عبدي انا مولانا محمد سقال يتبن جلا واحد محكمته وحكمته اساس دلا kasakow dadka dilkan lagu xukumay maxkamadda ayaa toban sano ku xukuntay hana cabdulaahi ismaaciil oo toddobiyo toban jir ah oo hooyada dilka lagu xukumay ay dhashay iyo maxamed xasan cabdi oo lagu eedeeyey inuu xog aan sax ahayn siiyey ciidamada ammaanka xilliga ay baadigoobka ku jireen oo isaga lagu xukumay hal sano oo xadhig ah waxaana maxkamaddu xorriyadoodii u soo celisay aabbihii qoyskan iyo weliba gabadh kale oo iyana kiiskan u xidhnayd waxaa kaloo maxkamaddu ku xukuntay hana cabdisalaam ismaaciil ina muula maxamed toddobiisan jir ah taasoo sharcigu dhigaayo toban sano xaliga ku xukuntay xuseen xaaji baxnaan xasi oo iyadana ku eedeysay xudubbada dilka ah oo ay sabidaysay gabadha muuna la idhaahdo aan hore dilka ugu soo xukunay waxaan u celinay xorriyaddii cabdisalaam ismaaciil maxamed ina faadamo nuux oo ah ninkii qabay muuna maalintaasi ku dhacayo wuxuu ku maqnaa magaalada balbaluusa u joogo lama ogeyn muddo bilan ah gabadha way kala maqleen gurigaba maseexatin isaga xorriyadiisa ayaa la celinay sida uu xaqiijiyey garsooraha dacwaddan qaadayey waxaa khasab ah in dacwaddani marto saddexda darajo ama heer ee maxkamadaha kala sarreeya ee somalilan maadaama dil lagu xukumay afar qof waxaana go-aanka ugu dambeeya iska leh maxkamadda sare iyo weliba oggolaanshaha madaxweynaha oo saxiixa go-aanada dilka ah marka ugu dambaysa ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
dhinaca kalena maxkamad ciidan oo ku taalla puntland ayaa xukun dila ku riday xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ragga la xukumay ayaa horey looga soo qabqabtay buuraha galgala magaalada boosaaso waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac
madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali ayaa gegida diyauradaha sanca waxaa kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha dibadda yemen oo ugu horeeyo axmed xamiid cumar oo haatan madax ka ah waaxda qunsuliyadda ee wasaaraddaasi horena soomaaliya safiir uga soo noqday qunsulka soomaalida ee magaalada tansanca cismaan axmed maxamed ahna sihayaha safaaradda soomaaliya ee dalkan iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne cabdiweli ayaa socdaalkiisan kaga soo kici timay magaalada adisababa ee dalka ethoobiya waxaanu la xidhiidhaa booqasho rasmi ah oo ku timid martiqaad ay dowladda yemani u fidisay wafdigan ka socda maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay yeman sii joogi doonaan muddo afar casho ah iyagoo kulamo la qaadan doona qaar ka tirsan madaxda dalkan waxyaabaha ay ka wada xaajoon doonaanna waxa ugu
aad baan uga xunahay dhegeystayaal in warbixintaas ayna ahayn tii aanu doonanayno idiin saaro sida aad aan idiin sheegay hadda ka horna maxkamad ciidan oo ku taalla puntland ayaa xukun dila ku riday xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ragga la xukumay ayaa laga soo qabqabtay buuraha galgala magaalada boosaaso waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac afartan eedaysane ayaa bilowgii sannadkan waxa ay ciidamada puntland ka soo qabteen aagga buuralayda galgala ee ay fariisimada kala gedisan ku leeyihiin waxaana saddex ka mid ah ay maxkamadda horteeda ka qirteen inay horay uga mid ahaayeen xarakada al-shabaab balse xilliga la qabtay aysan wax shaqo ah u hayn ayna go'aansadeen inay ka baxaan iyadoo eedaysanaa afraadna uu sheegay inuusan wax luga ku lahayn dembiga lagu soo eedeeyey dhagaysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo sanaag korneyl cabdifataax xaaji aadan waxa uu xukun dilah ku riday saddex ka mid ah afarta eedaysane maanta oo taariikhdu tahay saddexdii bishii shanaad laba kun iyo afar iyo toban maxkamadda darajada koowaad ee shanta gobol iyo dembiyada culus waxay u fadhiisatay dacwad ciqaab lid ku ah eedeysanayaasha kale ah jaamac cabdulaahi maxamed ina khadre yuusuf maxkamad waxay ku xukuntay dil toogasho ah maxamed cabduqaadir sheekh axmed inaad sahro faarax siddeed iyo labaatan jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah xasan xuseen cabdi ina farxiyo xasan soddon iyo saddex jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo u cuskatay shareecada islaamka eedaysanaa afraad ayaa maxkamaddu dib u dhigtay dhegaysiga kiiskiisa kadib markii qiraal iyo caddaymo buuxa aan midna loo helin maxkamaddu waxay kiiskiisa dib u dhigtay daa'uud aadan ibraahim maadaama markhaatiyaashii iyo ay dib u dhaceen kiiska lagu soo eedeeyeyna uu ahaa in uu meel qarax looga dhigay ciidanka sugure laga helay calaamado ka mid ah kadib markii ay maxkamaddu ay ku qanci weyday markhaatiyaashiina ay kala dhimeen maxkamaddu kiiskiisa dib bay u dhigtay saddexda eedaysane ee ay maantay maxkamadda xukunka dilka ah ku riday ayaa guddoomiyuu sheegay inay u furan tahay racfaan soddon cisho ah haddii ay ka baaqsadaanna uu sidaasi ku dhaqangelayo xukunkan waxaa ka furan racfaan soddon cisho ah haddii aan laga qaadanna wuu dhaqangelayaa ma aha markii ugu horreysay ee maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo sanaag ee puntland ay ku riddo xukun dil ah rag lagu eedaynayo inay ka mid ahaayeen xarakada al-shabaab iyadoo ay jiraan qaar si toosa toogasho loogu fuliyey iyo kuwo dil ku xukuman oo xabsiga ku jira waxaa iyana jira qaar badan oo lagu eedaynayo inay ka mid yihiin xarakada al-shabaab oo rumaan ahaan loogu hayo xabsiga weyn ee magaalada boosaaso halka maxkamaddu ay xorriyaddooda dib ugu celisay qaar badan kadib markii wax lagu waayey faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
weliina waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa booqasho ku jooga dalka yemen waxaana booqashadiisa iyo arrimaha ay la xiriirtaba warbixintan ka soo diray waryaha v o a jacfar kukay madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali ayaa gegida diyauradaha sanca waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha dibadda yemen oo ugu horeeyo axmed xamiid cumar oo haatan madax ka ah waaxda qunsuliyadda ee wasaaraddaasi horena soomaaliya safiir uga soo noqday qunsulka soomaalida ee magaalada tan sanca cismaan axmed maxamed ahna sihayaha safaaradda soomaaliya ee dalkan iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne cabdiweli ayaa socdaalkiisan kaga soo kici timay magaalada adisababa ee dalka ethoobiya waxaanu la xiriiraa booqasho rasmi ah oo ku timid martiqaad ay dowladda yemani u fidisay wafdigan ka socda maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay yeman sii joogi doonaan muddo afar casho ah iyagoo kulamo la qaadan doona qaar ka tirsan madaxda dalkan waxyaabaha ay ka wada xaajoon doonaanna waxaa ugu muhiimsan sida uu madaxweyne gaas sheegayo arrimaha nabadgelyada ah iyo waxbarashada booqashadan waxay la xiriirtaa casumaad rasmi oon ka helay dowladda yemen aan saaxiibka nahay oo walaalaha nahay inaan soo booqanno aanu markaa ka wada hadalno arrimo badan oo ay ugu muhiimsan tahay nabadgelyada waxbarashada iyo horumarka marka casuumaddaas rasmiga ayaanu ku nimid dowladda ayaanu marti qaaday iyagaanu la joogaynaa ilaa muddo ilaa afar casho meelaha sideed kasokow soomaaliyada kale waxaa jira xiriir dhow oo dhinaca ganacsiga iyo socdaalka ah oo puntland kala dhexeeya yemen iyadoo marka laga soo tago safarada sharciyeysan ay sidoo kalena jiraan socdaallo aan sharciga ku fadhiyeen kaasoo sanadkiiba tobannaan kun oo tahriibayaal soomaaliya ajaanib kaleba isugu jira ay yeman ku soo galaan iyagoo kasoo ambaqaadaya xeebaha puntland qodobkaasina waxa uu ka mid noqon doonaa arrimaha ay maarayntooda mas-uuliyiinta labada dhinac isla soo qaadi doonaan waxaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas socdaalkiisa ku weheliya madax kale oo la taliyayaal wasiiro iyo agaasimayaalba isugu jirta sida uu igu waramay madaxweyne gaas
waxay la socda wasiirkii waxbarashada cali xaaji warsame waxay la socda wasiirkii nabadgelyada xasan alloore oad garanaysaan waxay la socda oday puntland oo taqaanaan cali cabdiawaare la taliyan hadda noo ah madaxweynaha u ah waxaa la socdaa ciise dhowlowa oo ah agaasimihii batroolka iyo macdanta ee puntland waxaa kaloo nala socda dad kaloo ka tirsan xafiiskayga ayaa la socda xafiiska madaxweynaha ka tirsan marka wafdi ballaaran weeye hawshaas ayaanu u nimid insha allah gul baan rajeynaynaa ma aha booqashadii ugu horreysay oo madaxweyne puntland ka socda uu ku yimaado yemen madaxweyne cabdiraxmaan faroole oo cabdiweli uu xilka kala wareegay ayaa waxa uu laba booqasho oo midi ay timid sannadkii labada kun iyo tobankii tan kalena ay ku soo beegantay dhammaadkii labada kun saddex iyo tobankii aanu ka soo gudubnay waxa uu ku yimid magaalada tan sanca ee dalka yeman jacfar kukaay v o a sana
halkaad weli nagala dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya caashe ibraahim caashacuud iyo ibraahim xasan daandure
fiican oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka waa barnaamijka kolleyba aniga xiisu ila leeyahay ma qof wax u xiisa ila xiisa daran yihiin dadkana dhex xiisu u leeyahay intaas dus xiisa lahayn waraaqo looma soo dirsadeen heese lama soo dalbadeen waa barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha daanduray oo toronto ka soo noqday toddobaadkii dhowaa kii kasii horreeyey intaas waxaan lahayn daandurey oo maqan kursigiisa maanta waxaa fadhiya colaad maalin kasii horreysay waxaa fadhiya cabdulcasiis kulla shay yarjic ilaa islaaha soomaalida soomaalida tirada horta mise carabta kulla shay yarjic ilaa islaaha carabta ayaa tiraa kulli shay yarjicu ilaa aslu oo aad tahay hadda kursigii ninkii lahaa baa soo fariisay daandurey mar kale soo dhawow marka cabdicasiis iyo colaad waxaa leedahay ordaha oo kasii booda kasii booda
saaxiibaday hanala joogaan waa halkooda tahay waa tahay may joogitaanka ma diidan la kursigaasaa laysku haystay adaan usoo noqdo markii horeba lahaa mar kale soo dhawo ibrahim waa mahadsan tahay caasho barnaamijka ambaliyada heesaha heeso aad iyo aad dadka u xiiso gelinaya ayaan galabta dhegeystayaal idiin haynaa warqadda ugu horeysa caasho maadigaa bilaaba mase aniga heesaha xiisahalaba iga dhigtay toddobaad walba dhege- dhegeystayaasha waxaan ku dhahnaa ibraahimow heese xiisala baan idiin haynaa laakiin xiisihii dhabta ahaa galabtay taagan tahay warqadda ugu horeysa aan soo qabtay inta heesta ugu horeysana aanan soo qaban waa warqad tahaniyad oo si qurux badan loo soo qoray waan idin salaanay baa layidhi marka ugu horeysa dhammaan shaqaalaha v o a meel kasta oo aad joogtaan waan idinka qaadnay marka xigta bay yidhaahdeen tahaniyadan hana loo diro waa tahay waxaa ugu horeysa eedakaaho nuur jicib hooyo xadiyo muuse xadiyo cad baa layidhaahdaa fartuun cabdilaahi nuur iyo caruurteeda fardowso cabdilaahi nuur iyo caruurteeda iyo nasteexo xasan nuur iyo caruurteeda xamdi xasan iyo caruurteeda iyo cismaan cabdilaahi nuur iyo caruurtiisa iyo cabdifataax cabdilaahi nuur baa la yidhi iyo maxamed cabdilaahi nuur iyo caruurtiisa iyo weriye xuseen xasan dhaqane xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo weriye cabdifataax xasan faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale baa la yidhi weriye cabdikhadar cabdilaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo weriye maxamed deeq xasan nuur jicib iyo jacaylkiisa baa la yidhi waa tahay waxaa sidoo kale ku jira waaw ibraahinow weligaa ma yaabtay war waa tan oo kale iyo sidoo kale baa la yidhi weriye caasho aadan caasho cuud markaa ma anigiiba misoo caasho kale haaruun macruufna uu ku jiraa iyo weriye haaruun macruuf ali waa tablaan fiirinaya loo dirayaa tahaniyadda dhammaana dadkan oo kale jooga baa la yidhi yurub maraykanka soomaaliya waxay tahaniyad meher u dirayaan waa cabdinaciim maxamed cusuble iyo sahre xasan nuur jicib malaha asxaabta baana soo caashaqda waana lagu darsa waxba kama qabno waxaa meherkoodu ka dhacay baa layidhi degmada guriceel ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd waa kowdii bishan hadda un bilaabatay may ee sanadka laba kun afariyo tobanka ducada waa xaggiina baa la ibraahinow anigii haruun baa shaqaalahana laga soo dhexbaxsaday marka kulley wuxuun arooska baa marka jira.
ma u ducaysiin kolley haaruna lama jooga adaa joogay waa tahay meherkaasi waxaan leenahay allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano nagu duceynayna waa hagaag dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray axmed xasan ibraahim axmed saacid iyo cabdifataax xasan maxamed iyo waxay yidhaahdeen bashiir jiiraal barrow xasan axmed xasan xasan hanad iyo waxa ay yidhaahdeen xasan abshir abtow iyo maxamed yuusuf xasan sandheere iyo cabdiqani maxamed maxamuud toosane iyo sharmaarke cumar siciid muuha boqorka mahad isaaq warsame iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed xasan john ibraahim cumar yaab waxa ay yidhaahdeen cabdiqani caananuug canaam cabdiqani caananuug iyo muno maxamed shariif iyo maxamed cabdi naxar kamaal maxamed yuusuf sheekha iyo maxamed xuseen cariif iyo cabdulaahi raage masegawaay iyo cabdifataax amadi qamadi iyo fahad indho jacayl cali cabdi xasan dhammaan asxaabtaasi waxay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay hawada u mariyaan arooskii aroosadda cumar maxamed khaalid cumar leyka iyo waxay yidhahdeen gacaladiisa naciimo maxamuud axmed oo arbacadii ku aqalgalay magaalada osnabrook ee dalka germany waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan ayaan eebeeda kaga baraynaa wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna aamiin ayaanu leenahay ibraahinow een, heese wan wanaagsan ayaan idiin haynaa unbaan nidhahnaa heesihii wanaagsanaa bal mid uga soo horeysa waa heestaan kudhageedu yahay daawee naftayda codadku iskuma jiraan waa ruqyo cali gutaale iyo fanaanka maxamed shariif
mar lama
markhaatiga ugu horey waa adiga bal ka warneystani marka aan ku daawadaha jacayl ugu soo degaaye daawe nafta daawe naftaydow waa tahay waxaan aad uga helay labada cod siday isugu miisaaman yihiin sida kabanka maaragtay loogu beysgareeyey oo kabankiina loola ekaysiiyey iyo jawiga lagu qaadayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad labada fanaan maxamed shariif iyo ruqyo cali guutaale aad bay umahadsan yihiin meel alla meeshay naga dhegaysanayaan ruqyo cali guutaale iyo maxamed shariif waa salaamaynaa waa tahay heesta intaasaan ku dhaafna ibraahin oo kuwo kalena waan soo wadnaa dabcan sida iska cad bal dhinac waraaqaha ma dhinacaaga mise dhinacayga caash anaa kaa horeynaya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo maryan maxamed nuur iyo axmed sheekh mubaarak maxamed iyo shucayb axmed sheekh mubaarak maxamed axmed sheekh mubaarak iyo kaltuun axmed sheekh mubaarak iyo hodan axmed sheekh mubaarak faadumo axmed sheekh mubaarak iyo huda axmed sheekh mubaarak iyo sucaad axmed sheekh mubaarak zaynab axmed sheekh mubaarak iyo shaafici axmed sheekh mubaarak iyo cabdirasaaq axmed sheekh mubaarak dhammaan ilmo axmed sheekh mubaarak iyo caruurtooda waxa ay jecel yihiin in ay halkani ka salaamaan heestaana ay gaarsiiyaan hambalyana u diraan mubaarak axmed sheekh mubaarak iyo waxay yidhaahdeen farduus naasir cabdulaahi oo ku aqalgala bay yidhaahdeen dalka jabuuti waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan ayaan ba idinkaga baryaynaa aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadana waxay ka timid salaan qiimo badan kadib baa layidhi markaad naga guddoontaan marka xigana waxaad noo gudbisaan baa layidhi warqadda imtixaaniyadda ah oo ugu horeeyo annagoo kale ah baa layidhi hooyo ceebla ugu horeysa ceeblahodan bay ku magac dheer tahay canab cabdilaahi xaashi ubax cabdilaahi xaashi cabdikaadir cabdilaahi xaashi saasoo loo soo qoray iyo sidoo kale cabdikariin cabdilaahi xaashi iyo weli cabdilaahi xaashi iyo shafeec cabdilaahi xaashi axmed cabdilaahi xaashi iyo xukumo cabdilaahi xaashi iyo dib baa layidhi waa dib cabdilaahi xaashi iyo xasan cabdilaahi xaashi magacyadaas aad akhrinaysa magacyo cusub baa soo baxaya intaas magacyaan ku baranayna waa tahay ruqyo cabdilaahi xaashina way ku jirtaa iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda bay yidhaahdeen maxamed cabdilaahi xaashi oo loo yaqaana maxamed yara iyo sidoo kale caruusadda fahmo maxamed axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka bisha abriil markay ahayd baa layidhi lix iyo labaatan sanadka laba kun afar iyo toban codsi gaara bay leeyihiin asxaabta warqadan soo qorta ibraahina waxay leeyihiin heesta halkudhageedu yahay reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jireen nabadgale ee noo soo daaya oo warqada noo soo raaciyo bay leeyihin maxaad ka leedahay waa waxaan filayaa heestaasi hadda ma hayno laakiin heese kale oo aad ka heli doontaan idinkugu bedelaynaa oo galabta waxaad leedahay heesaha miiska saaran ee safka ku jira kuma jirto degdegina laakiin toddobaadyada soo socda waxaa laga yaaba barnaamijkan in ku maqlaa intaas heesaha ibraahim marba kuwa cusbaan soo saarnaa waxaan islenaha dhegeystayaasha marba dhinac uga daroo soo xusuusiya warqadan ibraahimow haddaan raaciyo waxay naga soo gaartay asxaabta kale ah axmed ibraahim cali oo ku magac dheer birlaqe iyo ardo axmed xabaab iyo hooyo salaado cabdi iyo istaahil faarax iyo anfac faarax waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan aadan maxamed xasan iyo farxiyo nuur cumar oo dhowaan uu wiil ku dhashay waddankan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyay bay leeyihiin maxamed amiin maxamed amiin waxaanu leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin warqadda xigta warqadan waxay naga soo gaartay caasho maxamuud maxamed waar iyo axmed cabdulqaadir maxamed cawaale iyo maxamed salaad madoobe iyo xasan cumar sheekh bukur iyo xasan maxamed ibraahim saalax macalin geele oo loo yaqaano dhicis iyo maxamed cabdulqaadir oore iyo muumin rooble nuurudiin iyo cali maxamed cabdi iyo xasan cabdulaahi baay iyo jeylaani axmed oorow iyo sacdiye xasan sheekh iyo maxamed xasan sheekh cabdinuur xasan sheekh iyo hooyo xaawo cali aadan iyo abti wariiri cali aadan iyo maxamed wariiri cali aadan iyo cali wariiri cali aadan iyo luul wariiri cali aadan iyo cabdifataax wariiri cali aadan iyo cabdinuur jiramow iyo waxay yidhahdeen cabduqaadir macalin maxamed iyo cabdirashiid siraaji sheekh iyo dhammaanba reer maxamed waar oo kale ah cabdulaahi maxamed waar iyo xuseen maxamed waar cabdi maxamed waar ibdow maxamed waar iyo waxay yidhahdeen awmaye maxamed waar faylo maxamed waar iyo xabiib maxamed waar iyo maymuun maxamed waar iyo maryan maxamed waar dhammaanna waxay jecel yihiin inay halkan hambalyo iyo heestaanba ay ka gaarsiiyaan xasan maxamed waar iyo xaawo maxamed nuur oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen ethoobiya waxaana ay leeyihiin arooskiina wiil iyo caano gabar iyo caano iyo nolol raaxa leh ayaan eebeda kaga baryaynaa aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan gaaban haddaan raaciyo ibraahino waxay ka timid hooyo faadumo siciid cali iyo cadnaan axmed fardaale iyo dhammaan reer axmed fardaale maxamed iyo marwadiisa iyo sidoo kale cabdirasaaq iyo marwadiisa cumar iyo marwadiisa baa layidhi cabdikariim iyo marwadiisa iyo roodo iyo sawda iyo cabdilaahi iyo fahma iyo cabdilfataax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi meelo kala duwan waxaanay tahniid dhalasho hawada u marinayaan aabe axmed fardaale oo uu wiil ugu dhashay baa layidhi ceeregaabo gobolka sanaag hooyadii markaa lama soo sheegin sidoo kale waxay leeyihiin waxaan kaloo hambalyo u diraynaa raxme axmed fardaale oo iyana ay gabar ugu dhalatay waddankaas u taga imaaraadka carabta soo barbaar baanu leenaha bay idhaahdeen oo noo kordhiya ducada waa tahay dhinacii heesaha ayaan caashow markaana ku noqonaynaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa horta maxaad u sheegtaa si toosa la wada hadla waa la wada hadlay hadalkiioo socda iyadoo la garamayo maa muusiga la saara sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa waa tahay heesta sharad waa heesaha aan duugoobin bay ibraahim oo ka mid tahay dadkuna ay si weyn uga helaan sababtan waxay tahay waa hees lagu garamayo gartun baa muusiga la saaro la dabciyey codadkii macaana ee xareede ismaaciil duniya iyo cumar xasan roray
shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan ayad kala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaa ayad kala shushubataan makuu shirka dhaamin sheekhaagu waa kuma shidaankaagu kulula shidadaadu badana shidaankaagu kulula shidadaadu badana talaadaan shakaalaba sheeshada maxaad goysaaydaankaagu kulula shidadaadu badana shidaankaagu kulula shidadaadu badana talaadaan shakaalaba shanshada maxaad goysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa shafka gumaca kaga rida sharad wuxuu ku qaada inuu guuda shaahilan dhaqsa uu shareera libaxuba ka shiishe shafka gumaca kaga rida sharad wuxuu ku qaadaa inuu guuda shaahilan dhaqsa uu shareera anna waxaan shintiriyoon sharafkagu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharafkagu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantii faradka aan gudan anna waxaan shintiriyoon sharafkagu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharafkagu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantii faradka aan gudan sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa
shalay miyaa la soo
waa tahay cododka ah labada fannaan cumar xasan rooraaye iyo xareeda ismaaciil duniya iyo heesta sharad intaasaan ku dhaafna ibraahim oo bal dhinacii waraaqaha ma soo qabtaa mise adaan ku dhiibaa mar kale caasha markan adiga noo soo qabo warqadda waxaa halkan tahanid aroosoo farxadle looga dirayaa baa layidhi boqorka iyo boqoradda oo kale ah cumar maxamed khaalid oo loo yaqaano cumar leyka iyo gaclisadiisa baa layidhi cusub gaclisadiisa cusub macnay samaynaysaa ibraahim soo maa gacdadiis cusub waxay ka wadaan haddee qofkan ay nolosha hadda ay maaragtay ku mudoobeen oo ay isku cusub yihiin camal maya aniga macno kaloo gaaraya sameynaya laakiin iska haysanaya naciimo maxamuud axmed oo arbacadii shalay ku aqalgalay baa la yidhi waa arbacadii lasoo dhaafay waxay ku aqalgaleen wadanka jarmalka taariikhdu markay ku beegneyd waa soddonka abriil ee sanadkan laba kun afariy tobanka dadka diraya waxaa ka mid ah axmed xasan ibraahim oo loo yaqaan axmed saacid iyo cabdifataax xasan maxamed bay idhahdeen waa agaasimaha all somali twenty four dot com iyo bashiir jilaal barrow iyo sidoo kale baa la yidhi xasan axmed xasan oo loo yaqaano xasan hanad iyo xasan abshir abtow baa la yidhi iyo maxamed yuusuf xasan mahad isaaq warsame waa tahay dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan sida aan markii horeba ku bilaabay cumar maxamed khaalid oo loo yaqaano cumar leyka iyo gacalisadiisa nacimo maxamuud axmed oo arooskoodu ka dhacay wadanka jarmalka waxaan leenahay arooskiina allah ka dhiga midkii loo aayo warqadana waxa ay ku bilaabatay annagoo kale ah zaki cabdi buucow iyo waxa uu yidhi xaaskayga fahiima cabdulaahi iyo aabe cabdulaahi geedi guuleed iyo daahir xirsi maxamed iyo xaaskiisa aanise cabdulaahi iyo keyse cusmaan cabdi iyo xaaskiisa adna cabdulaahi geedi iyo cabdirasaaq sulub iyo xaaskiisa hodan cabdulaahi geedi iyo maxamed cabdulaahi geedi iyo xaaskiisa iyo maxamuud cabdulaahi geedi iyo xaaskiisa ayaan cabdi iyo cabdiqaadir cabdulaahi geedi iyo xaaskiisa iyo cawil cabdulaahi geedi iyo suuban aadan diriye iyo odageeda maxamuud yaasiin dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan britain somalilan maraykanka iyo abudabi waxaana ay jecel yihiin inay halkan tahniyad iyo heestanba ay ka gaarsiiyaan basra cabdulaahi geedi iyo suldaan madar yuusuf axmed oo gabari ugu dhalatay gobolka minnesota ee minneabolis waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaartay waxaana loo bixiyey mayse suldaan madar aamin ayaan leenahay warqadana waxay ka timid abe xasan axmed caydiid iyo hooyo raxmo xaaji yuusuf abukor iyo sakariye xasan axmed caydiid iyo sixaam has xasan axmed caydiid iyo maxamed xasan axmed caydiid iyo dhammaan ilma xasan axmed caydiid oo uu ku jiro sakariye suhaybna ay ku jirtaa iyo sidoo kale baa layidhi sodoxday baa layidhi aamine maxamed muuse marka waxaan u qaadanaya qofka soo qoray inay sodox u tahay aamino iyo sidoo kale bay yidhahdeen waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayna bay yidhahdeen dhammaanteen muna cabdilaahi diid iyo odaygeeda bay yidhahdeen cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay cisbitalka guryasamo toddobaadkan guryasamona halkuu ku yaalla lama soo sheegin waa tahay cabdiraxmaan waxaan leenahay soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin waa tahay dhambaalka nacaasha waxauu naga soo gaaray aabe axmed maxamed biriq aadan iyo hooyo faadumo deerow aadan iyo hooyo xaliimo shariif maxamed dr ismaaciil maxamed cabdi iska iyo caasho maxamed biriq iyo jamaad maxamed biriq iyo xaliimo maxamed biriq iyo xasan maxamed biriq ruqiye maxamed biriq iyo cabdirashiid maxamed biriq iyo waxay yidhaahdeen cabdikaahin shariif cabdulqaadir iyo yuusuf shariif cabdulqaadir iyo amraan shariif cabdulqaadir iyo ubax shariif cabdulqaadir iyo waxa ay yidhaahdeen ayaan shariif cabdulqaadir dhammaanba reer biriq iyo reer shariif cabdulqaadir waxa ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laababa ay gaarsiiyaan macalin axmed maxamed biriq iyo faadumo deerow aadan oo dhowaan iskuulsaday waxaana leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaqareed kala kulantan ayaana beed kaga baryanaa iyo nolol ayatila aamin aniguna aamiin ayaan leeyahay ibraahim markana waxaan soo qabanayaa hees dabacsan oo dib loo soo qaaday waa heesta alkudhegeedu yahay caashaqa adaa i baday caashaqa adaa i baday badda caashaqa adaa i geliyey caashaqadaa i badan laakiin adiga waxaan aan maraayo ii keenay waxaa ku luuqeynaysa fanaanada cabashadiinu badanaa haye waxaa ku luuqeynaysa fanaanada ayaan warsame marka heestani waxaa horay u qaaday fanaanada sahre halgan haddase waxaa ku luuqeynaysa ayaan warsame laakiin waxaa la yidhaahdaa kambaala adaa i baday kambaala haddaad adiga aadan imaa u dheheen maba imaadeen miya
saasuu macnaha u eg yahay aan wada dhegeysan
haddana buka oon laadinay
haye ibrahim maxay kula tahay yaa salaam alele waa hees calaacal badan
waxay tiri baaqa iyo cabashada baroorta ma joojin karo salaama waa tahay waa tahay meel kasta aad naga maqlaysaan mar kale waxaa idin leenahay barnaamijka hambaliyada iyo salaamaha ayaad la socotaan heesihii ugu dambeeya gabagabada ahaana mar dhow ayaan idiin soo qadimi doonaa hase haatee bilrahna warqad xigta warqadan waxa ay naga soo gaartay iyadoo ah warqad hambalyo ah aabe maxamed imaan habane iyo hooyo cadar kaahin jaamac iyo waxay yidhahdeen adeer cabdulaahi imaan habane iyo eedo xabiibe imaan habane iyo ifraax haaruun ismaaciil iyo saygeeda iyo saleebaan maxamed imaan iyo waxay yidhahdeen wiilkiisa sudaysi iyo axmed maxamed imaan iyo xasno xuseen kibaar iyo caruurteeda iyo xaliimo xuseen kibaar iyo caruurteeda weris maxamuud xasan iyo daa'uud maxamed cusmaan iyo igraan maxamed mawliid iyo maxamed ciise bile iyo hinda cabdi aw cusmaan iyo waxay yidhaahdeen caruurteeda iyo leyla ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo ayaan ibraahim maxamed iyo caruurteeda waxay jecel yihiin inay taaniid u diraan qadar maxamed imaan iyo nuure xuseen siciid oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa gaar ahaanna waxay yidhahdeen gargaar hosbitaal waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed amiin waxaana leeyihin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiisba anfaca amiin ayaa leenahay annagoo kale ah baa lagu soo bilaabay labada qoys ee reer maxamuud dhegaweyne iyo reer xaashi goley oo kale ah baa la yidhi hooyo ceeble xuseen iyo aabe maxamuud axmed hooyo faadumo maxamuud cadare bay ku magac dheer tahay iyo seenab cabdilaahi xaashi ubax cabdilaahi xaashi fahiima maxamuud axmed filsan maxamuud axmed guuleed maxamuud axmed iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada baa la yidhi labada qoys ee reer goley iyo reer dhegaweyne waxay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan fahmo maxamuud axmed dhegaweyne iyo maxamed cabdilaahi xaashi goley oo arooskoodu ka dhacay hotelka la yidhahda sheraton ee ku yaala bartamaha magaalada minneapolis af waa lix iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafinay abril ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano igu duceen naguna waxaan leenahay aamiin ibraahim oo heesta xigta heestaan dhegeystayaashan caash usoo qabanayno waa laabtaan ku dhigan lahaa waa tahay dhuuntaadan mari karin laabtaan ku dhigan lahaa mari mursal marin mursal ayaa codkeeda nagu soo gaarsiinaysa laakiin caashay laabtaan ku dhigan lahaa dhuuntaadan mari karin marka wixii dhuunta mari waaya laabta maxaa lagala doonaya ibraahimo hadda ma aqaan malaha waxaan malaha waxaan u malaynayaa riyo iyo waxaa lagu dhigayaa iyo maya diyad la- maya laabtiina way rabtaa dhuuntiina ma mari karto waa tahay laabtaan ku dhigan lahaa mari mursal codkeeda aan wada dhegeysanay
dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda waya aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya shubaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala hayahdaa dalka bariga milicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto shubaxda sida dhibicda roobko dalka bariga milicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto haiga dhiman dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way maxaa dhuntaada mari karin laabtaan ku dhigala shubahda dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way maxaa dhuntaadan mari karin codkii maxanaaya fanaada maray musar iyo laabtan kudhigala haddaan intaas kaga gudubno caasho warqadan waxay naga soo gaartay aaba yuusuf cabdulaahi cali iyo hooyo xaliimo nuur qolombi iyo hiba yuusuf cabdulaahi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo ifraax yuusuf cabdulaahi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo khadre yuusuf cabdulaahi saygeeda iyo caruurteeda faadumo yuusuf cabdulaahi iyo cabdirasaaq yuusuf cabdulaahi iyo hodan muuse raage iyo cabdulaahi yuusuf cabdulaahi iyo suweys siciid cabdikariin iyo amaal siciid cabdikariin iyo maxamed siciid cabdikariin dadkaasi waxa ay kala joogaan boram hargeysa boosaaso iyo maraykanka waxayna taaniyad gaarsiinayaan ismaaciil cabdulaahi jaamac iyo sucaad sheekh faarax xasan oo waxay yidhaahdeen meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa in uu meherkoodu u horseedo guur raaxo badan aamin ayaa leenahay warqadda ugu dambaysa ibraahim oo barnaamijkana waxay naga soo gaartay axmed inshaar cabdille waxa uu ka soo qoray magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti waxaan salaan kal iyo laaba u dirayaa buu yidhi daadihiyaasha barnaamijka baleyda heesa waana ka guddoona marka xiga buu yidhi waxaan salaan gacaltooye u dirayaa buu yidhi dhammaan qoyskayga buu yidhi oo tira ahaan aanan kusoo koobi karin halkan kuwaasoo intooda badan ku nool buu yidhi degmada imey bari waxay ku taalla baan u malaynayaa waddanka etoobiya waa yahay bal heesta ugu dambaysa caasha noo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka waa heestan kudhageedu yahay laxiib codka fanaanka axmed nuur sandhere heestaas laxiib ayaanan kusoo koobaynaa barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale barnaamijkaanu kale ku kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad bu mahadsan yihiin caashe ibraahim caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeedinayey barnaamijkaasi salaamaha haatanna haddaan caasho dib ugu noqdo caasho warar muhiim ayaana soo gaadhay iminka waa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay ka ambabaxeen magaalada adis ababa kadib markii uu halkaasi kulamo uu kula yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ee ra-iisul wasaaraha etoobiya hayle hdesaalen madaxweyne xasan iyo kerry ayaa waxay ka wada hadleen baa laleeyahay xiriirka labada dal ka dhexeeya iyo qodobo kale wararka soo socda iyo idaacadaha soo socda ayaanu dabcan dhegeystayaasha kula socodsiin doonaa intaasaanu idinkaga tegaynaaye sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.